aada u mahadsan tahay wuxuu ahaa horta kulan laba maalmood ah kaasoo aan ugu talagalnay inaan si fiican ugu dardargelino howlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waad og tahay wasaaradda markii aan nimid kadib ilaahay hadda howlo aada u waaweyn ayaan ka qabanay tan ugu weyn oo ma arkaysaa la xiriirta xagga wasaaradda socoshadeeda waxaa weeyaan restructuringkii ama dib u qaabeyntii ama dib u habeyntii aan ku sameynay wasaaradda waahyaheeda marka maanta wuxuu ahaa waxaan soo idlaynay howlihii oo dib u qaabeynta wasaaradda marka waxaan waxaan isla falanqeynaynay oo dhammaan shaqaalaha wasaaradda ayagoo ka soo qayb galay aan ka wada hadlaynay ama aan baranaynay bal meesha aan u soconno shan sano ama toban sano ama labaatan sano kadib hadafka fog aan leenahay ama hiigsiga waxaan isla qaabeynay himilada ay leedahay wasaaraddani iyo waxa aan rabno iyo sida aan rabno inaan wax u qabanno waxaan isla qaabeynaynay ahdaafta kale oo waaweyn oo waxbarashada xaggeeda nooga degan iyo qaabkii aan u gaari lahaynay waxaan wada falanqeynaynay ama aan ka wada hadlaynay shaqooyinka waaxyaha kala duwan ee wasaaradda ay leedahay iyo waax walba sida la rabo inay u shaqaynayso waxaan isla falanqeynaynay xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha iyo waaxyaha shaqooyinkooda waxaan ka wada hadlaynay xiliyada saacadaha lasoo galaayo iyo sida ma arkaysa aan rabno wasaaradda hadda sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka inay u shaqayso waxa ugu weyn oo kale oo aan rabnay halkan inaan kasoo saarno maanta iyo berita waxaa weeyaan qorshe howleedkii wasaaradda labada kun iyo sideed iyo tobanka waxyaabihii aan rabnay inaan diiradda aan saarno qorshihii aan ku shaqayn lahaynay oo jajaban oo markaas waax walba ayadoo og oo dadkii ay la socdaan waxa ay qabanayeen og yihiin taasaan ka soo saarnay waxaa kaloo aan ka hadlaynay qaabka aan isku siinayno warbixinta ama reportingka waxaan ka hadlaynay sida waaxyaha kala duwan ay iskula shaqaynayaan iyo qaabka wada shaqaynayaan marka wuxuu ku saabsanaa inta badan maamulka wasaaradda iyo qaabkii wasaaradda ay u shaqayn laheeday iyo inaan ma arkaysaa soo daahfurnay aan soo dhammaystirnay dib u qaabeynta wasaaradda cusub iyo qorshihii labada kun iyo sideed iyo tobanka aan soo bandhignay marka dib u qaabeyntan hadda adiga aad sheegtay oo shaqaalaha laftigooda ay horey uga soo doodeen oo qaabka ku wanaagsan arrintii maanta waad soo bandhigteen marka maadaama aad tahay qofka ugu sarreeya wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya rajadaadu maxay tahay maxaad is leedahay maadaama arrintan aad maanta soo bandhigteen guul nocee ah ayaa laga gaari karaa is leedahay
dib u qaabeynta wasaaradda horto maanta way dhammaystirantay laakiin ma aha wax maanta bilowday wasaaradda dib u qaabeyn waxaan ku sameynay waad og tahay laba bilood ka hor oo waaxyihii wasaaradda oo toddoba ahaa laakiin toddoba iyo toban agaasime lahaa ayaan markaas si fiican u kala shaandhaynay aan kala hufnay waxyihii waxaan kusoo koobnay toddoba waxyood toban waxyood tobanka waxyood waxaan u dhiibnay toban qofood oo maxaan ku sheegaa karti leh oo awood leh oo dhalinyaro ah aan aaminsannahay wasaaraddan howlaheeda iyo waxyahaas lagu ma arkaysaa aaminay inay ay kaxeen karaan tobanka qofood waxaan kusoo kala xulnay kartidooda ma arkaysaa aqoontooda iyo ma arkaysaa c v-gooda aan akhrisanay iyo annagoo hore u naqiinay waraysina la yeelanay tobanka qofood waxaa ka mid ah laba gabdho ah waa markii ugu horreysay oo wasaaradda waxbarashada aan agaasimo waaxeed ka dhignay laba gabdho oo ma arkaysa wasaaradda ka shaqeeyo oo ayagana howlahooda weliba agas agaasinka agaasinyaasha ka mid a kuwa ugu culculus ay ay ay noo kaxaynayan haddii ilaa yihahdo marka wuxuu ahaa mid hadda soo bilowday ma aha laakiin maanta ayuu soo dhammaystirmay marka waxay ahaaday in marka hadda aan annagoo isla wada soconno aan ka fikirna meeshii aan u jaan qaadi lahaynay labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa tiri mar haddaay shirkantu socday labada kun iyo sideed iyo tobanka qorsho howleedka waxaa loo baahan yahay in qofka ugu sarreeya iyo qofka ugu hooseeya wasaaradda ay noqdaan kuwo isla jaan qaada ama si toos loo kala hara marka bal ka waran qorsho howleedka labada kun iyo sideed iyo tobanka aad filayso wuxuu noqon doonaa horto waan dejisanay qorshihii wixii annaga aan is leenahay waad qaban kartaan oo awooddeenna ah markaan falanqaynay meel ayaan dhigannay aan isleenahay servicekaas ama khadmaadkaas dadka waad gaarsiin kartaan u baahan iyo qaabkaan u shaqayn lahaynay marka annagaana laga rabaa marka in hawshii iyo wixii aan ballan qaadnay aan niri waan qabanaynaa inaan qabano khaasatan mas-uuliyadda annagayna saaran tahay hawshaasi in sidii loogu talagalay aan ku ballannay iyo ku fashay shaqaalihii inay qabteen waxyii inay howlahooda guteen marka waxaan rabnaa in si fiican aan annagana aan isla xisaabtanno dadka noo shaqaynayana aan la xisaabtanno marka waxaan rabnaa maanta laga bilaabo haddii ilaah yidhahdo labada kun iyo siddeed tobanka markaan galno waan soo dhammaystirnay dib u qaabeyntii wasaaradda waxyaaba yaryaraa weli dhiman laakiin inta badan waan soo dhammaystirnay shaqaale ma arkaysa aan isleenahay awood way leeyihiin oo waxa yaroo ma arkaysa aan rabnay inaan qabanno ku filan waan keennay waxaan keliya rabnaa dadkaas in aan xuquuqday leeyihiin aan siino waajibaadkooda marka ayaga inay kasoo baxaan waxyaaba ay u baahan yihiin oo annaga inaan ku caawino khasab ay nagu tahay oo inaan tababarno inaan guide garayno inaan ma arkaysaa aan hagno taasna annagaa nagala rabaa inay timaado laakiin isla xisaabtan dhab ayaan rabnaa shaqaalaha noo shaqaynaya waxaan rabnaa in shaqadooda ay gutaan oo subaxii xilliga aan ugu talagalnay shaqada haddii sideedda ay tahay uu sideedda xafiiskiisa fadhiyo haddii la rabo afartii inuu baxo afartii inuu xafiiskiisa uu ka tago inta ka dhexaysa haddii qofka uusan cudurdaar uusan haysanin ay noqonaysa in ma arkaysa aan la xisaabtamayno saacadaas wuxuu qabanaya marka ugu dambeyntii maxaa taliya tusaale aad siin lahayd guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee dalka wuu noo socdaa horto barnaamijkii workshopkii brito soo gabagaboobaya markaasaan soo saari doonaa horta communique waafi ah laakiin ta keliyahoo aan leeyahay aan siinayo qof kastoo soomaali ah waxaa weeyaan in aan noqono muwaadiniin ma arkaysa wanaagsan oo kula dhaqma dadkoo idil niyad wanaagsan taas macneheed inaan noqono dad ma arkaysa wax alla wixii loo dhiibo lagu aamini karo ayagana oo oo si xirfad leh u guto shaqaalaha ma arkaysaa dowladda iyo shaqaalaha wasaaradaha waxaan leeyahay in ayagu ay keenaan intaan la xisaabinin in ayagu ay isxisaabiyaan oo nafsadooda ay la xisaabtamaan ta ugu wanaagsan oo ma arkaysaa qofku uu samayn karana waxaa waa marka isaga uu isla xisaabtamo markaasi waxay imaanaysaa in dadka kale markaas uu la xisaabtami karo marka waxaan rabnaa wasaaraddeena inay noqoto safka hore ay ka gesho in ma arkaysaa aniga aan ahaado qofka ugu horeeyo oo role modelka in ma arkaysaa layla xisaabtamo shaqaalahayga iyo dadka soomaalida ay la xisaabtamaan anagana aan la xisaabtano shaqaalaha ciddii shaqadeeda gudan wayso allaha ka dhiga aniga aan meesha ka tagno